hay-adda alraxma ayaa ceelbiyooda ka hirgelisay degmada qoyita ee gobolka togdher kaasoo ay baahi badan u qabeen bulshada degmadaasi qorashka kubaxaya ceelkan ayaa waxaa bixiyey walaalo muxsiniin ah oo ku nool magaalada hargeysa kuwaasoo uu wakiishay hay-adda alraxma cabdikariin maxamed oo ka socday hay-adda alraxma ayaa ka warbixiyey ceelbiyoodkani ay hirgeliyeen cilbiyoodkan alraxma oo ah soo gaarsiiyey ilma xasan xaaji maxamuud warsame xasan garweyne iyo hooyadood oo la yidhaahdo aamina maxamed xaaji muuse ayaa na soo gaarsiiyey waqfigan oo noo idmaday inaan maanta waqfigaa u fulino deegaankan aanu ka fulino ayaa isaguna nasiib u yeeshay deegaamada baahida badan ay ka jirto aanu ku xulannay baahida ka jirta awgeed waxaan leenahay marxuumkaa luu waqfiyey ilaahay ha gaarsiiyo sadaqada ilaahay ha ka dhigo qabrigiisa rawda tumiyaada janna qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa iyakana dhankooda ka mahad celiyey waxay ma garanaysaa ceelka ay bixiyeen waa ceel daboolan oo jinkii macwata oo berkadihii xoolaa biyaa lagu shubaayey sida sawirka ka muuqata waxa weye loo sameeyey halkan baahi ballaaran baa taala ceelkaasi kuma filla konton ceel oo sidaa loo xidhaa xitaa xoolahan kuma filla gabalkaa ugu dhaca markii waagu beryo xoolaha la keeno gabalkaa ugu dhaca imikana de waa ku alxamdulilah inta fushay iyo imika intan tooran dee waa badan yihinoo in badan buu kafeeyey maasha allah marka kolleyba haddii waqaf la bixinayo in xoolaha iyo dadkaa jilicsan horta loo bixiyo waqaf aad baan u soo dhowaynaynaa dhowr iyo soddonkii sane waddanku markaas dub loogu soo noqdayna wax qabad xagga gobolka uga yimi ma jirin marka ceelkan maanta la daah furay ee shiikhaas loo markaa loo waqfiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro ilaahay waxaanu uga baryaynaa markaas inuu ka aqbalo oo markaas waqfigaa maaragtay dadkaa kurbadu haysee dee maaragtay haraadka ay ka soo furteen bulshada ku dhaqan deegaankaasi ayaa dhibaato ku qabay helidda biyaha